Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado lixda bisha sideedaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin ardayda dhigatay iskuullada camaarah oo labadii bilood ee lasoo dhaafay si bilaash ah qoraal akhriska ku barayay dadka reer miyiga ah waxaad sidoo kale maqli doontaan nin dhirta guryaha iyo xafiisyada lagu beero ku wareejiya gudaha magaalada muqdisho waraysi ku saabsan nabaad guurka deegaanka iyo saameynta uu ku leeyahay isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo laablaabta xubinta qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha maahmaahda iyo murtida ayaan sidoo kale maanta idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo cabdifataax maxamed mukhtaar
mahadsaned fawsiya cumar bare hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw ayaa sheegtay in cunno yaraan ay ka jirto waddamadan ay ka mid yihiin naiger burkina faso maali iyo kuwo kale oo ay sii xumaanayso taas oo sababtay colaadaha iyo isku dhacyada ka jira dalalkaas in ka badan sagaal dhibic toddoba milyan oo dad ah ayaa la sheegay in bishii juun ilaa bishan agoost ee lagu guda jiro ay wajahayaan cunto yaraan waxaa sidoo kale nafaqadarro daran wajahaya laba milyan oo carruur ah oo ku sugan dalka burkina faso maali iyo naiger hay-adda faw ayaa codsanaysa adduun dhaqaale oo gaarayo hal lixdan iyo lix dhibic siddeed oo muddo saddex sana ah lagu caawinayo dalalkan dhibaatada cuntayarada ay ka jirto dowladda britain ayaa ku baaqday in si deg deg ah wax looga qabto weerarada loo geysanayo shaqaalaha gargaarka iyo kuwa caafimaadka ee ka howlgala waddamada ay colaaduhu ka jiraan mudanayaasha baarlamaanka dalkaas ayaa maanta oo talaado ah sheegay in dagaalada iyo colaadaha joogtada ah ee dhibaatooyinka iyo dhimashada iyo dhaawacaba leh ay ka soo gaarayaan shaqaalaha gargaarka ku dhowaad saddex boqol oo shaqaale caafimaad iyo kuwo gargaar ayaa sanad gudihiisa la dilay waxaana la dhaawacay in ka badan siddeed boqol iyo konton weerarada lagu qaado dadkan ayaa inta badan ka dhacay waddamada koonfurta suudaan syriya afghanistan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo waddanka afrikada dhexe tillaabooyinkan ayaa waxa ay khatar ku yihiin samafalka loo sameynayo dadka dhibanayaasha ah warkii oad kala socoteen idaacadda arrimaha bini'aadamtinimada ee erga dhegaystayaal waa naga intaas ciddu warkayagu seego waxay dib uga daalacan karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio ergo dot o r g
ayuu u mahadsan yahay cabdifataax oo warka inuu akhrinayay u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haddii aan guda galo dhegaystayaal barnaamijka oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah fawsiye cumar barre aan ku bilaabo ardayda wax ka baratay iskuullada magaalada camaara ayaa labadii bilood ee iskuulladu ay fasaxa ahaayeen waxay u baxeen dhulka miyiga ah taasi oo ujeeddadoodu ahayd in qoraal akhriska farta soomaaliga ay baraan dadka reer miyiga ah wariyaha reediyow ergo cabdirasaaq haajirow ayaa soo diray warbixin uu arrintani ku faahfaahinayo ardayda wax ka bartay iskuulka deegaanka camaara oo hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa muddadii labadii bilood ahayd ee iskuullada u xirnaayeen waxa ay si mutadawacnimo leh uga baxayeen baadiyaha si ay dadka miyiga ku nool u baraan qoraalka iyo akhriska waxay dadka barayaan af soomaaliga iyo xisaabta waxayna muddada ay wadeen bareen boqol iyo konton qof oo isugu jira dad waaweyn iyo carruur kuwaas oo ku kala nool deegaanada miyiga sida qoriley karoodi silgo maygaag qonjar iyo dhagaxley oo dhammaan hoostaga deegaanka camaara macalin xasan cali axmed oo ka mid a macalimiinta fulinaya hawshan waxbarista dadka ayaa sheegay in ay arrintan ku dhalisay in wakhtigooda fasaxa ay yihiin ay uga faa'iideeyaan dadka iyagoo aan helin goobaha waxbarasho aniga qor aniga qor anaa ka faa'iidaysanaya le iyakoo aragii ka soo tegay oo aragii waxu jira aan la arag ay ay imaanayaan qor waa baranaynaa waa dad reer guuraayaha siday wax u xisaabsadaan soomaaligan ay magacoodan u qori karaan soomaaligan u bartaan xisaabii soomaaliyaan dhignaa xisaabii soomaaliya xoola dhaqataa badanaa hadda waa rag iyo dumarba waa yimaadaan laakiin waa rag odayaal dhalinyaro carruur iyo waxay isugu jiraan dad waaba dad u baahanba waa dad u baahan wax soo gaarsiiye waayeena waa dad u baahan maanta nimidda waxaan qornay dad badanaa ilaa toddobaatan may gaarayaan qornab hal marayo macalin xasan cali axmed ayaa sheegay in dadka xoolodhaqatada ah muddadii ay waxbarayeen ay ku arkeen sida ay ugu heelan yihiin waxbarashada laakiin ay laayihiin cid waxbarta maasha allah maasha allah dadkan dad oo waxbarashada u keenaya dad maskaxaya waaye dad waxbarashada u keena laayihiin maahane dad maskaxaya waaye maasha allah cashirkaa maanta u qorta waa yaqaanin cashirkaa maanta u qorta waa yaqaanin maanta kale maasha allah waa ku jiraan waa ku jiraan waa qori karaan magacyadooda waa qori karaan xisaabta ku dar ka jar waa yaqaaneen ilaa ku difayba gaareen dawaaweyinkuna qayayba hadda ay qaar ka sameyn inkastoo hal bil aan ilaa qayb la gaarsiin karin hadda laba macalin aan joognaa meelaha kale macnaha tuuladiiba laba macalin aan la geynayo ilaa laba maada la dhigaa camaare waxay sagaashan kilomitr ka xigtaa waqooyi bari hobyo waxaana ardaydan waxbaraysa xoolodhaqatada ka caawiyey buugaagta iyo qalimaanta ay dadka wax ku barayaan iskuulka camaare iyo maamulka deegaanka guddoomiyaha deegaanka camaare yuusuf salaad maxamed waxa uu sheegay inay siiyeen macalimiinta oo markasta toban ay baxdo gaadiid ay ku tagaan deegaanada ay waxbarista ka wadaan waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay arrintan waxbarista reer miiga ujeedada aan ka leenahay waxa weeye waa horta waa ogtahay jahliga waxan weeye dadkaas hadda qaarkood moobeelada magacyada ma aysan qora aqoonin lambarada maalka ma aysan qora aqoonin waa garanaysa qof telefonkii marka sidata oo aan magacna ku qorayn lambarna aan ku qoran karin midka haya maasayga aan qoran karin marka waxaan anagu aan ugu talagalnay maadaama baahi dhinacaas ay qabaan in ay ka baxaan oo ay wax xisaab wax xisaabsadaan oo wax qortaan oo maaragtay waxa weeye ay noqdaan dad maaragtay ilmiyada ka baxay oo jahligii ka baxay ma garan waa gartay
marka taasna wax weynaa loogu guulaystay waxyaalaha usii daldalan markaan ayaa loo dhigaa marka aada iyo aad ayna u rabaan una soo badanayaan guddoomiyaha camaare waxa uu sheegay inay tahay dhibaato maadaama deegaanka aysan ka jirin goob la harsado xaalufka dhirta ku yimid dartood yuusuf oo ka hadlaya sida marba dadka cusub ay u maareeyaan ayaa sheegay
waa warnamadihi waxa weeye anagu meeshii ayagu maadaama ay hadda anagu aan nahay dadkii oo kuuga gelinayay oo kusoo jiidayay marba qaybaan u gadnaa qaybtii soo korasaba waa loo iibinayaa ma gala macalimiinta wax dhigaya soo maaha macalimiintu horta anagu waxa baahi maadaama aan ino ku shaqaynayno runtii macalimiintu waxa weeye ilaa aduu macalimiintu lix ilaa lix ama toddoba horta saasay iska yihiin oo marmar maogtahay waxbaa isbedelayo macalima ahaa ka cudurdaarinayo maogta laakiin waxaa looga xisaabtamayaa ilaa inay maaragtay hadda kuwa hadda marka meelaha goobahan hoga ka shaqeeya inay meelahaas sagaal ilaa sideed ilaa markii loo yareeyo toddoba laakiin goobaha kale haddii aan aadno macalimiin tala badana loo baahan doono sidoo kale inaan u hagaajin xasan daahir xuseen oo ku nool miiga deegaanka qoriley oo shan iyo toban kilomitir dhinaca bari ka xigta camaara waa afartan jir hadda labadii bilood ee lasoo dhaafay ayuu baranayay xisaabtay af soomaaliga xasan iyo wiilkiisa labiiyo toban jirka ayaa subax kaste ka kalaha xoolaha ay haystaan waxayna tagaan goobta la isugu yimaado ee ay ka socoto waxbarashadu
adiga iyo aniga iyo wiil wiil aan anigu dhalay aan aan aanna waa labiiyo toban jir adiga hadda waxbuu qoraa wax muusa qora aqoon awel nin xisaabta iyo soomaaliga ardada hadda waxaan anigu kamid ah qaybta waaweyn xisaab iyo soomaali iyo ingiliisaan bartaa soomaaligana hadda aadaan u fahmay wax lacaga nagama qaadaan xasan wuxuu leeyahay toban neef oo geel ah iyo boqol neef oo ari ah isaga iyo wiilkiisa waxa ay uga soo tagaan hooyada iyo lix kale oo carruur ah wuxuuna sheegay marka iyagu ay bartaan qoraalka ay hooyada iyo carruurta inteeda kale marba xoolaha shaqada ay iska beddelaan sidaasna ay waxbarashada u aadaan macallimiinta ayaa sheegay in waxbarista dadka xoolo dhaqatada ah ay sii wadayaan tan iyo bisha sebtembar ee soo socota oo ah marka dib loo furayo iskuullada cabdirasaaq xarsaajirow idaacadda ergo magaalada burceel aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaal cabdirasaaq haajirow oo warbixintaasi inoo faahfaahinayay welina waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda ergo idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g
haddii aad joogto gaalkacyo goldogob ama bandiraley raadiyo ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo hayaan mawjaddeeda f m-ka ee dherarkeedu yahay siddeetan iyo toddoba dhibic siddeed
waa tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socota xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diray suuqyada magaalada jowhar hase yeeshe eh aynu ku horeyno mid ka mid ah dhagaystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban waana kan isaga oo ku bilaabaya magaciisa iyo meesha uu joogo assalaamu calaykum radio werga waa idin salaamaya waxaa labagaaga layadaa maxamed cabdalle xirsi xasan waxaan joogaa sanaag meel ku dhow oo layaado madare deegaanka iyagu waa fiican yahay nimcaanu qabnaa cawska dhibcada baadka biyaha waxa iyaguba waa isku waa haysanaa waxaa noogu daran wahab dhaxaanta dhaxaan aad iyo aad baa dhaxaan inoo haysa wayni salaamaya cimilada ba aad noogu qabow sida kale nimcada iyadaa jeereediyo ergu wayni salaamaya boqol kiiba boqol aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystahaasi oo ka qayb qaadanayay barnaamijkeena maanta bal iminkana kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha waxaa maanta soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha radio ergo ee magaalada jowhar maryan sheekh cabdi
suuqa xoolaha jowhar iyada oo lagu guda jiro bisha arafada ayaa dadka xoolodhaqatada badanaa waxa ay soo tuuraan waa xilliga ay ka faa'iidaystaan in xoolahooda ay keensadaan si ay beec u helaan geela irmaanka ee saaka waxaa la kala siisanayay ee birmadiisa sagaal iyo labaatan malyan halka sugantada la kala siisanayo lix iyo labaatan malyan iyadoo teersadana la kala siisanayay koob iyo labaatan malyan qaalmaha dhaqaalka ee shan sano jirka ayaa suuqa magaalada jowhar waxaa saaki la kala iibsanayay siddeed iyo toban malyan halka sugantadu ahayd afar iyo labaatan malyan iyadoo teersadanu ahayd labaatan malyan geela kawaanka lagu iibiyo ama lagu qalo magaalada jowhar ayaa waxa uu marayay labaatan malyan birmadiisa halka sugantadiisu ahayd toddoba iyo toban malyan teersadanu ahayd shan iyo toban malyan geelka muraadka loo yaqaana ee aada loo iibsado ayaa isaguna waxa uu yahay birmadiisa siddeed iyo labaatan malyan halka sugantadu uu ahaa shan iyo labaatan malyan teersaduna ay ahayd laba iyo labaatan malyan dhinacaasi geela ayaasan jirin toddobaadkii hore ilaa iyo toddobaadkan wax isbeddel ah iyadoo geel uu ahaa qiimihiisa mid iska sarreeyo halka ee lo-da uu maraya saaka neefka irmaanka ah ee sharaban siday u yaqaanaan xoolodhaqatada ama neefka irmaanka ee aada u caano badan ayaa waxaa la iibinaya toban malyan birmadiisa halka sugantadiisu ahay siddeed malyan teersadana waxaa la iibinayay lix malyan iyo shan boqol qaalmaha dhaqaalka ah ee lo-da ayaa waxaa la kala siisanayay lix malyan birmadiisa halka sugantadu ahayd afar malyan iyo shan boqol teersaduna ahay saddex malyan sidoo kale waxaa la kala iibsanayay oo aada u badnaa lo-da neefafka shan jirka ee dibiyada ah birmadiisa waxaa la iibinayay siddeed malyan suguntada waxaa la iibinayay lix malyan halka teersadu ahayd shan malyan lo-da kawaanka ayaa birmada suuqa jowhar waxaa saaki la kala siisanayay afar malyan iyo shan boqol halka sugantadu ahayd saddex malyan teersaduna ahayd laba malyan iyo shan boqol waa insha allahu tacaala isbuucii hore xoogaa waa kacsanaayeen isbuucan dambana ee maxanaha xoogaa hoos inay yihiin saasaan qiyaasta kuley kuley maxay ahayd un xoolaha waa isbedelaan marna waa qaalan marna waa raqiisaan hadda macnaha hoosay joogaan isbuucii ugu dambeeyey arafadii waa dadka waa soo tuuri xoolaha iskugu yimid suuqi marka waxawaaye xoolihiia tiri batay oo hilibka xoogaa yar waxa kor u kacsan u eg maxay ahaaday un dalooda hilibka ahaa hadda la dhigi karaa inay kacsan tahay lagu qiyaasi karaa inta kale xoogaa hoos u dhacaa ka jiro aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ismaaciil mahad gacal oo ka mid ah ragga dulaalada ka shaqaysta suuqa magaalada jowhar oo ka warbixinaya qiimaha kala duwan ee lo-da balse waxaa sare u kacay qaybaha ariga oo aad isagana ee loo soo tuuray xoolodhaqatadu ay keentay islamarkaana ay ku dhex jireen ganacsato badan barimada neefka ariga waxaa la kala siisanayay ee weyn laba milyan iyo sideed boqol halka sugantada la kala siisanaya laba milyan shan boqol teersaduna ay ahayd laba milyan iyo laba boqol ariga dhaqaalka ayaa birmadiisa waxaa la iibinayay milyan iyo shan boqol halka suguntada oo ay ahayd milyan iyo saddex boqol teersaduna la kala siisanayay milyan iyo hal boqol ariga kawaanka lagu iibiyaya waxaa saaki la kala siisanaya milyan iyo saddex boqol birmadiisa halka suguntada oo ahayd milyan iyo hal boqol teersaduna la kala iibsanayay sagaal boqol oo shilin soomaali ah laakiin waxaa isna sare u kacay ariga yaryarka ee wanqarka loo yaqaan ayaa waxaa la kala iibsanayay birmadiisa milyan iyo laba boqol halka suguntadu oo ahayd milyan teersadana la kala iibsanayay siddeed boqol oo shilin soomaaliya aad ayay u mahadsan tahay maryan oo warbixintaasi ku saabsan qiimaha xoolaha inooga soo dirtay magaalada jowhar welina erge ayaad nagala socotaan maalin wanaagsan waa hagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo weliba xubintii murti iyo maahmaah balse marka hore aynu ku horeyno mid ka mida dhegaystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban oo isagu ka hadlaya xaalado ka jira deegaankiisa waana kan isaga oo marka hore ku bilaabaya magaciisa iyo meesha uu joogo magacaygu waa kaahin waxaan ku noolahay muqdisho waxaan raadiyo ergo ka codsanayaa mar walbaba u taagan arrimaha bulshada iyo banaadinka inay riwaayad aad u qiimo badan ay kasoo saarto guddiinka fircooniga oo aad ulahaya dhibaateeyin
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
iminkana muqdisho nin dhirta guryaha lagu qurxiyo iyo xafiisyada lagu beero ku wareejiyo magaalada muqdisho ayaa kala soo baxa nolol maalmeedkiisa ninkan oo horay ugu ganacsan jiray degmada afgooye ayaa waxaa bilihii dambe soo wajahday suuqla-aan sababtay inuu bixin waayo waxbarashada carruurtiisa wuxuu hadda subax kasta yimaadaa magaalada muqdisho oo uu suuq fiican ka helay haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray maxamed ibraahim bulbul
waa xuseen muudeey oo dhirta lagu iibiyo guryaha ku wareejinaya waddooyinka magaalada muqdisho oo suuq u ah saddexdii bilood ee u dambeysay xuseen oo degan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose subax kasta ayuu usoo safraa muqdisho halkaas uu u iibkeeno dhir uu ka soo guro beer uu leeyahay waa aabbaha afar carruura oo kan ugu weyn saddex iyo toban jir yahay waxa uu shaqadan ku maareeyaa nolosha qoyskiisa iyo waxbarashada saddex carruurtiisa oo iskuul iyo dugsi qur-aan dhigta mid kasta ayuu ka bixiyaa toban dollar ka hor inta uusan ganacsigan ka bilaabin muqdisho waxa uu muddo toddoba sano ah dhirtu ku iibinayay degmada afgooye oo qani ku ah beeraha iyo dalagyada kala duwan xuseen ayaa sheegay in dhirtan baahi badan loo qabin afgooye laakiin muqdisho loo baahan yahay sidaasna ay suuq ugu noqotay afgooye waxaan ugu soo roon macnaa magaalo weyn oo isbixiyso ilmo iskool aan ku bixi karo oo dugsun aan ku bixi karo maa sidiisa magaalada macnaa muqdisho aan soo wareegta caasimad weyn waaye saasaan u umaadaad muqdisho ilaaq afgooy haddii joogo ilmo iskool maga dhiibi karin ana macnaa qaatiilyahun guriga ku jirbo sababta macnaa afgooy beerheeda iska badan macnaa beer iyo geedahan lagu baahana ma aha ilaaq muqdisho geedahan si fiicna lagu baahan yaha aan shacibka u baahan
xuseen oo carruurtiisa iskuulka geeyey bishii koowaad ee sanadkan waxaa ku adkaatay bixinta lacagta waxbarashada wuxuuna sheegay intaasi ay meesha ka baxday hadda oo uu dhaqaalo fiican ka helo ganacsigan waxa uu reediyo ergo u sheegay maalintii inuu helo lacag u dhexaysa toban ilaa iyo soddon dollar isagoo u kala qeybiya saddex meelood taa uu ugu talagalay maaraynta dhaqaalihiisa waxaan u maaraynaa ilmaha ilmiheyga inaa bishood aan ku dhiibo oo biilkan aan ka baxsado beertan walax aan ku celiyo saddex qayb aan u dhigaa saddexdaas qayb aan u geliyaa ani ilmahan oo ku biishta iyo bishoodna waan ka dhiibaa geedana waan ku celinaa beerta uu dhirta ka soo guro ayuu sheegay inuu isaga leeyahay waxaana marka uu geedaha uu ka soo guro ku ridaa bac iyo dhoobo si uusan dhaawac u gaarin talaalka hoose ee geedka afgooye oo soddon kilomitir u jirta magaalada muqdisho ayaa waxay caan ku tahay beero waaweyn ah kuwaas oo soo saara qudaar iyo dhirta la beerto wuxuu sheegay xuseen in ay wax badan iska beddeleen qiimaha geedaha uu gado iyo tirada intaba halkii geed ayuu tan iyo markii uu muqdisho usoo wareegay gadaa laba doolar ilaa iyo saddex doolar halka markii hore uu afgooye ku gedi jiray laga siin jiray nus doolar tan iyo markii uu bilaabay inuu ka ganacsado caasimadda xuseen wuxuu kor u qaaday beeridda geedaha isagoo beera xilliyada uu gurigiisa joogo abdulla haliim imaad horta aniga saddexdan bilood muqdisho aan ka shaqeeyey waa isbixiyo alxamdulilah ilmaha macnaha waxood ma iga seeray hooye isbedelo fiican aan ku arkay alxamdulilah saddexdan bilood macnaha isbixis weyn aan ku arkay alxamdulilah ganacsigan oo ii socda alxamdulilah geedaan oo ii gadmooyin saddexdan bilood adi macnaha ilmaha waxtooda iska bixiyo alxamdulilah macnaha bishooda iska dhiibo ka sokow in uu ka helo nolol maalmeedkiisa xuseen wuxuu aaminsan yahay inuu ka qayb qaato bilicda iyo dib u cagaarinta magaalada muqdisho wuxuu raaciyaa adeeg dheeraad ah oo ah inuu dhirta qofkii ka iibsada uu usoo talaalo laakiin tiro cayiman waxay u leedaha dhirtaan macnaha ummad iyo waxadani uroortaa macnaha guruga xarakadiisa uroontaa dawlooyinku waa soo saartaa guruun waa lagu beeraa gurugu ay soo saaraan xarakadiisa iyo nidaamkiisa aa haddaa kontan ninka kontan asqaato oo lixdan u qaato waa raaca waa usoo beeraa haddaa ninka lama xaba saddex xaba toban xaba asqaato waqtaas ma raacay asaa ku filan waxaad usoo soo surinaya maxamed ibraahim bulbul radio ergo muqdisho
radio ergo waxa aad maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo ka dhegaysan kartaa mawjadda idaacadda codka gobollada dhexe waa haddii aad joogto cadaado
waa tahay dhegaystayaal iminkana kusoo dhowaada xubinta muruti iyo maahmaah waa kan maxamed xasan oo soo diyaariyey kulanti wacanna dhegaystayaal qodobkeenna murti iyo maahmaah maanta waxaan kusoo qaadanaynaa maahmaah aad u xigmad dheer oo ku socota ahaanshaha qofka inuu qofnimadiisa uu ku dhex leeyahay bulshada ay muujinayso dhinac waa la dhihi karaa waa mahmaah laakiin mahmaahadu marka ay hal xaraf dhaafto waxaa la dhahaa waa murti marka mahmahdani ama murtidani waxay ka kooban tahay saddex qodob waxay yidhaahdeen rag waxaa ugu liita ninka marka uu joogo aan loo yeerin marka uu tegayana aan la joojin markuu maqan yahayna aan la tebin waa mahmaa horta aada gundheer waxay ka hadlaysaa ninka isagoo jooga aan xaajo loogu yeedhin inuu arrin xalliyo ama inuu arrin ka qayb qaato ama arrin dhacday aan xalkeeda wax looga baahan ha noqoto gacan furaan oo deeq ah ha noqoto cod ha noqoto karti kale iyo waxqabad ninkaan intaa laga helin sidoo kale ninka marka uu bulshadii ku dhex noolaa uu yidhahda waa tegayaa haddaysan odhan war hanaga tegin oo meeshaad nagaga tagtay kaalin baa noo bannaanaanaysa sidoo kale markuu tago ama uu maqan yahayba aan la odhan haddii hebel joogi lahaa arrintaas maanta xal baynu ka gaari lahayn yani marka mahmaad marka waxay tilmaamaysaa ninkan intaas midna laga helin inuusan ahayn qof bulshada dhexdeeda macno badan ka leh waxay kaloo tilmaamaysaa raganimada waxay dhahaan iyo howlkarnimada qofka uu bulshada dhexdeeda ay ugu keenayso arrimaha waxaa la xiriira yacni sumcadda oo qofkaasi uu sumcad ku helayo arrin dhacday oo uu wax wanaagsan ka qabtay tiyoo lagu xasuusan yahay sidoo kale bulshadu inta ay nooshahay ama dadku intay wada nool yihiin waa taariikh taariikhduna waxay ku qorantaa dhacdooyinka maalin walba ah dhacdooyinka marka maalin kasta dhacaya waxa ay kala saaraan dadka taasaa marka waxay qofkii ka dhigaysaa qofkii gala saddexdan qodob ee soo socda in uu yahay qof aada u liita oo bulshada dhexdeeda ka liita maanta intaas ayaan ku soo qaadanayaa qaybteennii murti iyo mahmaah intaa aynu kaga tallaabno xubintii murti iyo mahmaah oo uu soo jeedinayey ama uu inoo sharaxayey maxamed xasan oo ka tirsan idaacadda ergo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allaha yow hayeel midda noo ergooso indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid efemyada halka dadka adeega internetka heli karna ay naga dhagaysan karaan radio ergodet o r g waxaa inoo soo socda waraysi ku saabsan nabaad guurku saameyn ma ku leeyahay isbeddelka cimilada iyo weliba abaaraha soo laablaabtay balse marka hore kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyey magaalada hargeysa waxaa soo jeedinaya ilyaas cabdi cali
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo dhegeystayaasha raadiyo ergo ay ku weydiiyaan dhakhtarka hadba noo martida ah su-aalaha ay qabaan barnaamijka toddobaadkan ama maanta waxaa inoogu marti ah doctor axmed xasan barkhad oo ah dictoore cudurada guud ku takhasusay kana howlgala cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa dictore kusoo dhawo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee radio ergo dhegeystaha ugu horeeya adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto kasoo hadlaya su-aasha aad weydiinayso dictoorka ergo waa idin salaamay magacaygu waa aadan maxamed kaan oo ku nool gobolka degmada galgaduud xaafad waxab waxaan dhakhtarka ku weydiin lahaa cudurka muruqa la yidhaahdo haddii ilaahay raalli ka noqdo inaad wax tusaalaha kala yeesisaan waxaan idin salaamayaa sida rubcaanka dadka iyo bulshada aada ula socotaan muxaaradaha bini-aadamada hore aad iyo aad baad umahadsan tihiin bismillah haddaynu isku dayno qofka su-aasha aynu soo weydiiyey xanuunkan ay soomaalidu taqaano muruqa ama waxaynu anagu markay caafimaad ay noqoto waxay noqonaysaa in laydhaa maskalskeletal bain badanka waxa weeye xanuun saameynaya muruqa iyo masalka muruqa oo dee masalka caadi ahaan laydhaa boniska iyo ligamentiska dabeetana lafaha iyo iyo maxaan ku dhahda muruqa iyo carjowdaba xanuunka waxyaabaha badanka keena waxaa ka mida trooma inay qofkii soo gaadhay marka hore ha troomada dislocation oo kale qofku inuu ama ay dislocation macnaha waxa weeye qofkii iyo murqacooday waxyaabaha ugu badan ee kale waxaa keenaa prolonged immobilization macnaha qofkoo muddo fadhiyey waxyaabaha lagula tacaalo markaa qofku wuxuu yeelanaya calaamadaha ay ka mid yihiin xanuun inuu dareemo fatiig ama daal inuu dareemo u marmar uu qabto markaa badanka qofku isagaa internali buu wuxuu u sheegaya gudub isagaa kuu micnaynaya sida muruqii u qabanayo badanka waxyaabaha lagula tacaalo waxaa ugu badan qofkii in la yidhaahdo exercise sameeyo mobilization in la socodsiiyo qofka waxyaabaha kale loo samayn karo waxaa ka mid a in la siiyo antibain ama wax garaacbiin ay ugu badan yihiin kuwa la yidhaahdo dawooyinka enasidiska enasidiska macnaha waxaa ka mid a sida diglofnag oo kale ibuprofin dawooyinkaasaa la siiyaa badanka waxaa jira xanuuno kaleo dumarku ka cawdaan oo shiatic nerf compression baa la yidhaahdaa markaa isagna waa xanuun ah neerf buu ka imanayaa badankana wuxuu badan uu common ku yahay dumarku markay agekoogu uu soddon ka weynaado ilaa duma soddon wixii ka weyn badankana ilaa dumarka waxaa lagu arkaa uur kale shiatic nerf compressionku wuxuu keenayaa qofku inuu lugta uu ka dareemo ilaa dhabarka dabeetana qofku wuxuu ka cabanayaa beyn xanuun ah dhabarka ah lugtoo kababya uu ku yeesho inay lugtoo kale ay wax mudmudayaan waxyaaba calaamada noocaas qofku ka cawdaa badanka waxaa la siiyaa isagana garaacbina waa la siiyaa qofka socona waa la yidhaahdaa oo inuu qofku exercise sameeyo waad mahadsantahay doctore dhegeystaha labaad haddii aan u gudubno magacaaga iyo goobta aad ka soo hadlayso iyo su-aasha assalaamu calaykum radio ergo magacaygu waa ishaar cabdisalaam aadam oo jooga magaalada caabudwab magaalada caabudwab dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aalan aad iyo aada ugu baanahay oo ah xanuunka depressionka maxaa keena maxaa lagu daaweeyaa waa mahadsantihiin radio ergo aad baad mahadsan tahay irshaad daynu su-aashaa isku dayno xanuunkan depressionka la yidhahdo waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaha qayb qayb wuxuu ka tirsan yahay la yidhaha mood disorderska badankana haddaynu eegno definitionkiisa ugu horeeya waxa weeye w h o guardlineka markaad eegeyso definitionka xanuunku wuxuu yahay depressionku waxay yidhahdaan waa common is a common and serious mental illness that that negatively affects how you feel waxyaabuu qofku dareemayo oo kale iyo the way you thinking sidaad u fikirayso iyo the way the way you act iyo sidaad u dhaqmaysaba qofkii dhaqan ahaan wuu isbedelaya calaamid wuu isbedelaa badanka waxyaabaha la eego waxaa ka mid a sagaal calaamadood buu leeyahay oo common ah inuu qofku ku jiro depressive mood macnaha moodkiisii inuu isbedelo qofkii qof dee moodkiis ahaan aad markaad arkaysa inuu qof saa un iska fadhiya oo aan qofkii aan waxyaabo badan sameynin loss of maxaan ku dhahay pleasure macnaha qofkii inaanu faraxsanidii iyo waxyaabihii kale dee qofkii socialka uu marka ku dhex jira uu ahaa aanu ahayn oo qof isagun isla maqanun oo uu yahay insomnia ama hypersomnia inuu qofkii hurda la-aan ay ku dhacayso inuu hurdo aanu seexanin change in appetite qofkii inaan waxbaba cunaynba oo appetitekiisa isbedelayo mararka qaarkood qaar dadka qaar overweight bayba noqdaan depressionka markii inuu qofkii inuu aada wax u cuno ama inuu cuntadiiba joojiyo labada way noqon kartaa badanka xanada dawooyinka lagula tacaalo haddaynu eegno waxa weeye in qofkii psychotherapy loo sameeyo oo qofkii laga sheekaysiiyo loo warramo ama talk therapy baa la yidhahdaa in la hadashood mar kasta aad soo aad aad dee aada waanisood wax u sheegtood badanka waxaa la isticmaalaa marka kalena medical treatment bay noqonaysaayo inaad siiso dawooyin dawooyinkaasoo ay ugu badan yihiin maxaan ku dhahdaye antidepressonka marka dawooyinka amilotraptaliin dawooyin badan baa la siiyaa dawooyin baa lagula tacaalaa badanka qofka waxaa ugu muhiimsan markaa in uu la kulmo dhakhtar psychiatrisa dabeetana meel caafimaad la geeyo ama dhakhtarha waalidaa un psychiatris macnaha dhegaystaha saddexaad magacaaga iyo goobta aad ka soo hadlayso iyo su-aasha aad qabto in dhakhtarka uu kaaga jawaabo bismillahirrahmaanirrahiim ergo iyo dhaqsaan joogaa gobolada dhexe qaarkiiso ahaan degmada cafuro waxaa dhakhtarka weydiinayaa waxa ay dhabaaliyo ka ama xanuunaya ama maxaan ku dhahay isirijoonaya markaan mid bixiyo mid bay xanuunaya maxaan kaga tiraad keli kara ku daaweyn karaa
dhegeystahaasi aada u mahadsan yahay in magaciisa inoo soo sheegin horta xanuunada ugu badan ee ilkaha ku dhaca waxa weeye dental caries baa la idhaa ama inuu qofku yeesho infection uu ku dhacayo kana imanayana qofku markuu cuntadii uu isagoon isagoon cadayanba qofkii markuu cuntadii intuu cuno uu habeenkii ku seexdo waxaa dhacaysa bacteriyada bacteriyada normal falooraha ama joogta afku inay keento ay ay ay la falgasho cuntadii dabeetana acid bay soo daynaysaa aciddaasi waxay keenaysaa in enamada enamal qaybta ugu sarraysa ilkaha waa waxaa la yidhaha waa lafta ugu adag lafaha bini aadanka ay la falgasho acidi dabeetana uu cavity uu samaysmo dabeetana sidaasi ay meeshii ku noqoto inuu dalooshamo iligii dabeetana uu caabuqu yimaado badanka waxyaabaha lagula tacaalo waxaa ugu mid a in oral hyginka qofkii inuu nadaafadda afka uu hagaajiyo uu saddex jeer maalintii afar jeer mar kastoo wax cuno uu sameeyo inuu ilkiya cadayo badanka aroorta hore oo kale qofku markuu soo kaco inuu qofka markuu beyn ka caba ilkii oo kale ay xanuunaya inuu isku ogaado in ilkii dareemay inuu ilig uu xanuunaya ama uu caabuq yeesho inay salt milix yar inta biyo yar oo diiran lagu shubo aroortii lagu luqluqdo koolgeyda waxyaabahan loo isticmaalo ilkaha in lagu nadiifiyo inuu qofku si wanaagsan u isticmaalo inuu iska ilaaliyo qofka findhicilka ah findhicilada caadiga ee hodheelada iyo waxyaabaha inuu qofku iska ilaaliyo dunbaa ugu dhow waxyaabaha lagu findhicilan karo oo haddii ilkaha ay kala durkaan intay isku jiraan spaceka udhexeeya waa sim waa simbalasti wey u samaysmayo inuu qofku yeesho dhantalkaariska dhegaystaha afraad magacaaga iyo goobta aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad dhakhtarka weydiiso asalaamu calaykum ergo waa idin salaamay halkaan joogaa waa degmada xeraale waxaan idin su-aalayaa cudurka la yidhaahdo malaariyada muxuu ka kaca dhaqsa ka raadiyaa taa in lagu weydiiyaa rabaa makaneeca oo cudurka laftiisa iyo
xanuunkan malaariyada badanka duumada iyo malaariya waa isku mid waxaa keenaa badanka wuxuu ka dhashaa un waxaa keena waa kaneecadunbaa keentaa weliba female anofalis mosquito la yidhaha waa ta dhidhig ayaa badanka keenta waxyaabahay ka dhalataa waxa weeye meelaha wedka ee qoyan ayuu ayuu marka hore ay ku dhashaan dabeetana viruska waxaa qaada maxaan ku dhahdaayey kaneecada dhidig dabeetana saasuu qofkii ugu tagaa marka calaamadu qofka lagu arkaya waa inuu xumad badan yeesho marka u horeysa matag badan yeesho badanka si intaa life cycleka ay marayso ee jirhkii markuu soo galo batajinkii dabeetana uu life cyclekiisi isagana uu marayo ugu badan tahay meelaha ay soo gashaa beerka ay ugu badan yahay dabeetana life cyclekii marku soo marayso ay beerkii timaado dabeetana dhibaatada ugu badan ay keentaa waxay beer xanuun bay qofka ku keentaa qofka calaamada lagu arkaa waxa weye inuu dhihi huruud noqdo ama jandhaysir noqdo qofku inuu matag badan yeesho inuu aber abdominal pain uu yeesho ama caloosha inta sare weliba right aberka waa daranka qaybta beerku ku yaalo xanuun badan ka dareema qofku xumad badanoo saayida u yeesho meelay common ku tahay soomaalidu ay degto badankana waxaa aada loo arkaa markuu roobabku da-aan markaa qofka markuu qof- cisbitaal la keeno waxyaabaha shaybaadhada loo sameeyo dabeetana waxaad badanka la arkayaa in n ilaa beerkii alaa insiimyadii dheecanadii lasoo deynayay oo kale ay aada u kacsan yihiin oo markay n iyadiina lagu eegay slideka la arkayo n noocay ahayd blasmodium falcibron fifakas nooc kastay tahayba qofka markaa n dawooyinkunbaa la siiya si wanaagsan u qaataa marka waxaa keena weye su-aasha haddaynu ka jawaabno waxa keenaya in waxa weeye n kanaacadunbaa keenta oo qaadan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa doctor axmed xasan barkhad oo cudurada guud ku takhasusay kana howlgala cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxa uu maanta marti oo inoogu ahaa inuu ka jawaabo weydiimaha aynu soo weydiiyaan dhegeystayaasha raadiyo ergo ee ku taxan barnaamijkeenan dhakhtarka raadiyaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo eliyaas cabdiya tan iyo intaan mid lamida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
hablaha beewaaya soomaaliyey bedela oo saacidu ku baxday soomaaliyey bedela hablaha beewaaya soomaaliyey bedela bukaanka haaya soomaaliyey bedela dugtoorkan booqan soomaaliyey bedela banaanka uyaa soomaaliyey bedela waa hagaag dhegaystayaal sanadadan dambe waxay dunidu aada uga cabanaysaa isbeddelka cimilada oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo weliba duunyada ama guud ahaan noolaha dunida soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay saameynta ku yeelatay balse dadka khubrada ah waxay sheegayaan intaasi soomaaliya ay u dheer tahay nabaad guurinta dhirta oo saameyn ballaarani ku leh roobka yaraaday iyo weliba abaaraha soo laablaabtay haddaba dhaktar cismaan geedow caamir oo ah khabiir dhanka deegaanka ah iyo weliba noolaha ku dul nool ayaan khadka telefoonka kula xiriirnay isaga oo jooga magaalada muqdisho ugu horreynna wuxuu ka warbixinayaa muxuu yahay nabaad guurku waa number one marka ugu horeyso waxa waaye dhirtu waa hugii ama waa daboolkii caradii wax laga tacbanayay waa number one number two waa nafaqayntii ee carada nafaqadu ay ka heli lahayd waxay ka imaaneysaa caleenta iyo geedaha dhulka ku daadanayo ee dib ugu noqonayo sidaa la socotaba geedka wuxuu isticmaalaa ee qorax iyo mineralis uu isticmaalaa si uu caleen iyo mir u soo saaro intaana waxay ka imaanayaan carado ayay ka imaanayaan hal elementi ayaa hawadaas ka imaanaya ama labo carbon dioxide-ka waxa loo yaqaano ama nitrogenka inta kale waxay ka imaanayaan caradu caradan waxay u baahan tahay in la daryeelo oo la ilaaliyo hugeeda lagu ilaaliyo nafaqadeedana la ilaaliyo waan gartay fahanay geedka iyo wuxuu u baahan yahay caradu marka maxay ka faa'iideysaa su-aal badan waxaa dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan geedka iyo carada maxaa isaga xiran
waa runta geedkii caradu waa waa waxyaalo badan baa isaga xiran haddii aan tusaale usoo qaadano dhulka bacaadka la yidhaahdo waxa waaye badanaaba waxa waa mineralis oo aanan aanan geedku isticmaali karin laakiin dhulka cara madowda marka loo fiiriyo ama dhulka cara guduudka marka loo fiiriyo waxaa ku milan wax la yidhaahdo organic matter oo geeduhu ay ka faa'iideysan karaan marka waa waa waa waa wax isdaba socdo oo geedka marka uu koro uu duqoobo ama caleentuu daadinayaa ama isagii baa dhulka kusoo laabanayo halkaasuu ku burburayaa halkaasuu muxuu ahaa uu nafaqadii oo hore uu isaga uu qaatay uu dib ugu celinayaa carada marka muhiimadda geedka iyo caradu kalama maarmaano waa wuxuu ilaahay ugu talagalay in ay saa u jiraano ay usoo bacrimiyaan gartay marka kulaylka roob yaraanta iyo abaaraha soo laablaabtay iyo jarista ama maxaa la dhahaye nabaad guurinta dhirta maxaa ka dhexeeya oo
wax badan baa ka dhexeeya marka aad fiiriso environmentiga ama deegaanka deegaanka marka ugu horeyso waxa waaye wuxuu ka kooban yahay waxa nool iyo waxaan nooleyn iyo ilayska qoraxda oo soo gala oo ilaahay ugu talagalay in ay geedaha ka faa'iideystaano waxa keliya oo ilayska qoraxda ka faa'iidaysanayo waa dhirta ugu horeyso oo u bedelayso muxuu ahaa ama caleen ama miro u bedelayso iyadoo isticmaalayso wixii carrada ay ka soo qaadatay marka meeshu waxa waaye haddii aysan dhir lahayn ilayskii qoraxda ee imaanayay wax ka faa'iidaysanaya ma laha wuxuu dib ugu laabanayaa spaceka ama dhulka hawada naga sarreyso hawadaa naga sarreysana waxa waaye waxaa ku aruurayo kuleel aada u tiro badan ayaa ku aruuraya marka dhirtu waa faa'iidada koowaad ay leedahay waxa waaye ubedelka ilayska qoraxda ka imaanayo iyo muxuu ahaa nafaqada ku jirta carrada inay u bedesho wax uu xayawaanka iyo bini aadanka uu isticmaali karo haddii la waayana dee nolol ma jirayso marka way adkaanaysaa nolosha
markaan gudaha usoo laabto soomaaliya oo kale hadda markii la fiiriyo heerka xaalufinta deegaanka ama nabaad guurku wax intee la eg buu gaarsiisan yahay nineteen fiftygii iyo nineteen sixtygii iyo seventygii wax soo saarka waddanka wuxuu ahaa wax aada u weyni badan dadkii ku noolaana waxay haysteen cuno ku filan iyo wax ay dibadda geeyaana maanta marka aan fiirino innaga waxaan haysanaa oo keliya inaan bannaanka wax ka soo iibsano so marka waxa waaye waxyaalaha loo baahan yahay waxay tahay in la fahmo muxuu ahaa xaalufinta dhibaatada weyn ay ku hayso soomaaliya aad bay u baahan tahay haddaa fiiriso dhulka gobolada oo somaliland hadda isku magacaawday waxa waaye aad bay xaalufka ugu badan yahay puntland galmudug aad buu ugu badan yahay hiiraan ama galmudug maxaan lahay hirshabeelle aad buu ugu badan yahay south west markaa fiiriso maabi waxaa laga yaabaa jubbooyinka inay weli xaalufinta ay siday oo ay tahay ama nabaad guurka uu yahay aysan ahayn laakiin gobolada kale oo dhan waxa waaye aad bay muxuu ahaa dhulkooda u nabaad guuray haddii marka xaaladdu ay sidan kusii socoto maxaa ka dhici kara dalka ama dadkii ama xoolihii ama beerihii ha noqdaano marka labada khayraad ee annaga aanu ku tiirsannahay nolol maalmeedkayagu waa xoolihii iyo beerihii xoolihii meelay wax ka cunaana haddii la waayo way dhimanayaan dadkiina waxa waayo waxay usoo guurayaan magaalooyinka waaweyn bay usoo guurayaan oo mashaakilaad badan ay ka abuuri karaan shaqo la-aantana ay sii badanayso marka mar waliba waxaa nagala rabaa in aan dib ugu laabano labada shay ee aasaaska noo ah oo ah xoolaha sidee loo dayactiraa ama dib loogu habeeyaa xoola xoolaha meesha ay ku noolaayeen deegaanadii xoolaha laga soo saarayay sidaa la socoto soomaaliya ilaa hadda weli way fiican tahay waxay soo saartaa ama xoolo badan bay soo saartaa ee u dhoofisaa wadamada carabta laakiin waxa waaye dhibaatada taagan waxa waaye labaatan sano soo socoto ama afartan sano soo socoto waxaa laga yaabaa in aanan sidaani noloshu ahaanaynin ay kasii adkaanayso xalka ugu dhow oo laisdhihi karo marka arrintan waa lagu badbaadin karaa ama si deg deg aha wax looga qaban karaa muxuu noqonayaa adigoo soo koobaya xalka ugu wanaagsan waxay tahay in maanta dib loo habeeyo laga faa'iidaysto laba laba shayba in laga faa'iidaysto mid waxa waaye isbedelka cimilada soomaaliya waxay u keenaysaa roobab tiro badan ay u keenaysaa roobabkaas tirada badan in laga faa'iidaysto oo biyahaasi loo bedelo wax soo saar iyo dib u hagaajinta dhulka way imaanaysaa abaarana waa imaanayaa laakiin marka uu yimaado roob tiro badan inuusan aadin baddi inuusan aadin dhulka hoostiisu oo laga faa'iidaysto oo biyahaasi la qabatimo hareeraheeda geedihii lagu beero dhulkii daaqa loo nasiyo oo la helo muxuu ahaa daaq meelo daaqa oo la nasinayo oo seerooyin daaqa la helo qorshe fiicanna loo sameeyo muxuu ahaa daaqa xoola dhaqatada taasaa ugu muhiimsan mustaqbalka dowladduna waxaa laga rabaa inay geliso muxuu ahaa awood tiro badan shacabku waxba ma qaban karo haddii aysan dowladdu jihaynaynin aysan u samaynaynin muxuu ahaa qorsho aada u wanaagsan oo wax loogu bedeli karo konton sanaa loo baahan yahay waddankan in dib loo dayactiro isbedelka cimilada macnaha roobab badan bay soomaaliya u keenaysaa baa tiri marka maxaa ula jeedaa halkaa waxaa ula jeedaa cimiladu eh, isbedelka cimiladu horta waa saadaalinta qolada eh, cilmi baarista hawada samayso ay sheegayaan ay leeyihiin soomaaliya ama horn of africa ama geeska africa marka la fiiriyo waxa waaye tobanka ilaa labaatanka sano soo socoto waxaa imaanaya roob tiro badanaa imaanayo laakiin abaaruhuna way soo noqonayaan oo cimiladu waxay leedahay eh, positive iyo negative way leedahay marka negativekii inaan ku mashquulin oo laakiin positivekii aan ka faa'iidaysano oo ah xilliga roobka tirada badan oo yimaado roobkaas inaan qabsano oo aanu ka faa'iidaysano oo wax soo saar u bedelno oo dhulkini ku dayactirano waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa dhaktar cismaan geedow caamir oo ah khabiir dhanka deegaanka ah iyo weliba noolaha ku dul nool oo idaacadda ergo uga waramayey arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada iyo saameynta ay ku yeelatay soomaaliya
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
adduunkan ummadaha ku nool eeddu kala gaadhay adduunkan afduubkiya fidnada ola olaynaya adduunkan awood sheegadkiya aarsashadu taallo adduunkan xaqiiqada inkiray beentana u ooman aaladaha waxduuboo xogtiyo wararka iibgeeya aafaadka jira meediyaa lagu abuuraaye ergo inta laga og yahay eed ma ay gelini asal iyo xog aas-aasiiya danaha iisaanka ila sugan akhbaar laga heliyo warar la uurbaaray iyo eexla-aan bay dunida ugu adeegtaaye aagaga dagaallada ad adag lagu ihaaneeyo maatada asqowdiyo ilmaha kaynta lala aado qaxootiga ambaday oo arradan uumatana haysan erga kama ilduuftee dhabbay ugu adeegtaaye abaar iyo colaad iyo halkii dhibi ka oognaato ergo eexla-aan iyo runbay ugu adeegtaaye idaacaadka adduunyada jiroo meel kastaba owleh midda ugu adeeg wacan haddaan kala ogaanayno kollay anigu ergaan odhan lahaa aragtidaydii
waa tahay dhegaystayaal erga ayaad nagala socotaan iminkana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad waxaa soo jeedinaysa soona saartay leila cabdi maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaynu kusoo qaadanaynaa sheeko aynu ka sameynay lixda gabdhood ee galay tobanka kaalin ee ugu horreysay imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee maamulka jubbaland arrintan waxay dhiirigelin u tahay in gabdhuhu ay u tartamaan kaalmaha hore ee dugsiyada dhexe dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyadoona imtixaanadii u dambeeyey ay gabdhuhu kaalmo fiican ka galeen kaalinta koowaad ee imtixaanada dugsiyada dhexe ee maamulka jubbaland oo shahaadi ah waxaa gashay gabar lagu magacaabo ikraam warbixintan waxaa ka diyaariyey wariyaha raadiyo ergo ee magaalada kismaayo axmed cabdi maxamed ikaan cabdicasiis cumar oo lix iyo toban sano jir ah waxay kaalinta koowaad ka gashay imtixaanka fasalka sideedaad ee dhexe ee maamulka jubbaland oo natiijadiisa la shaaciyey toddobaadkii hore oo ay u fadhiisteen kun iyo sideed boqol iyo soddon iyo toddoba arday ikraan oo dhiganaysa iskuulka gogol ee hoose dhexe ee degmada garbaharey waxa ay keentay lix boqol iyo afartan dhibcood maadooyinka guud ee imtixaanka waxaana ardaydu ay ku gudbayeen ugu badnaan toddoba boqol oo dhibcood ilaa laba boqol iyo konton dhibcood ikraan cabdicasiis oo la hadashay redio ergo ayaa sheegtay in wakhtigeeda ugu badan ay ku bixin jirtay wax akhris oo ay saaxiib la ahayd buugaagteeda aniga horta maadaama aan gabadha aniga cidanada wax ku akrisan jiray sidii tobanka saacadan waa soo kici jiray casharaanta waan muraajacaysan jiray istoolka markaan tago waktiga bareed oo kale ee ardada ay soo baxaan ama waan cashirkatan ku akrisan jiray maadada markaas ama igu hooseysa ama aan leeyahay xoogaa way kugu dhiman tahay macalin macalinka markaas maadada ku dhigo ayaana ka codsan jiray inuu jaanis siiyo oo cashirka ii muraajaceeyo igraan cabdicasiis ayaa sheegtay in gabdhaha ardayda ah ee isku fasalka yihiin ay aada ugu mashquulsanaan jireen isticmaalka baraha bulshada halka iyadu ay ku mashquulsanayd akhriska bugaagta iyo casharada iskuulka hankeeduna uu ahaa in ay meel fiican hiigsato igraan waxa ay curad u tahay hooyadeed iyo aabbaheed oo waxa ay ugu weyn tahay carruurtooda oo gaadhaya ilaa iyo siddeed carruura waxa ay reediyo ergo u sheegtay in guriga ay ka qaban jirtay howlo badan oo muhiim ah oo nolosha qoyska ay ka caawin jirtay hooyadeed sida in carruurta iyo qoyska ay quraacda u dubto aroorta hore karinta cashada habeenkii iyo howlo yaryar oo xaafadda ay ka qabato balse waxaas oo dhan ikraan kama aysan reebin inay hormuud u noqoto ardayda sanadkan ka gudbaysa dugsiga dhexe aniga ka dal baan lahaa wakti aan ku nafto wakti aan waxbarashada aan casharaanta akris iyo waxba waa wakti aan guriga shaqadiisa aan qabto aadba iguu fureed wax culeesa iguma haynin inaan waxna akristo shaqada gurigana aan qabto tobankii arday ee ugu sarreeyey imtixaanka fasalka siddeedaad ee dugsiga dhexe ayaa lix ka mid a waxay ahaayeen gabdho waana sanadkii ugu badnaa ee gabdho tiradaas ah ay galaan kaalimaha iyada oo tirada guud ee imtixaanka gashay gabdho ay ahaayeen lix boqol iyo sagaashan iyo saddex halka kun iyo boqol iyo afartan iyo afar wiil ay imtixaanka u fadhiisteen gabdhaha kaalimaha hore ka galay ayaa waxaa ka mid ahaa gabdhaha kaalimaha hore ka galay imtixaanka ayaa waxaa ka mid ahaa fatxi maxamed kadiye oo dhiganaysay iskuulka al anwar ee degmada garbahaarey waxa ay gashay kaalinta saddexaad iyada oo keentay lix boqol soddon iyo laba dhibcood caashe axmed aadan oo ka socotay iskuulka faanoole ayaa gashay kaalinta lixaad waxa ayna keentay lix boqol iyo shan iyo labaatan dhibcood kaalinta toddobaadna waxaa isla qabsaday laba gabdhood oo lagu kala magacaabo nasteex cabdi iyo caaisha maxamed xuseen oo ka kala socday iskuullada alfurqaan ee degmada baardheere iyo iskuulka barwaaqa ee magaalada kismaayo waxayna wada keeneen lix boqol iyo labaatan dhibcood kaalinta sagaalaadna waxaa gashay khatar xuseen aadan oo ka socotay iskuulka jubba ee magaalada kismaayo gabdhaha sanadkii hore u fadhiistay imtixaanka ayaa gaadhayay afar boqol iyo soddon iyo shan gabdhood halka sanadkan ay gabdhuhu yihiin lix boqol sagaashan iyo saddex gabdhood taas oo ay aada uga badan yihiin tiradii sanadkii hore farax cabdi xasan waa hooyada dhashay igraan cabdicasiis waxa ay sheegtay in igraan ay ahayd qof ku dadaasha waxbarashada oo waxbarashada jecel ilaa yaraanteedii intii ay bilowday waxbarashada iskuulkana ay mar kasta kaalimaha hore ka geli jirtay imtixaanka iskuulka waxayna sheegtay in gabadheeda ay rabto in ay gaadho ilaa heer jaamacadeed oo ay noqoto qof aqoon-yahan ah ilaa waxbarashadeedii hore oo dhanba way ku fiicnayd ilaa qur-aanka kariimka ah maxay ahayd ay kaalinta kama dicsin inta badan maxay ahayd dadka inta badan iska dadaalka badan inay kusoo xakrista mustaqbalkeeda anigu waxaan ka rabaa insha allah saan rajaynayo taa isaga ah oo hadda ay fadhiisatay ay ka guul keento ilaa heer jaamacadeed farax ayaa sheegtay in igraan iyo saddex gabdhood oo dhigta fasalka lixaad iyo shanaad ay carruurteeda wax ka dhigtaan bishiina laga qaadi jiray lacag dhan soddon doolar nolosha qoyskeeda oo ka kooban siddeed qof ayaa waxa ay sheegtay inuu ku tiirsan yahay ninkeeda oo ku shaqeeya baabuur yar oo uu ugu shaqeeyo si tagsi ahaana kaasi oo lagu maareeyo nolosha qoyska cabdulaahi sahal cige madaxa waxbarashada degmada kismaayo oo la hadlay rediyo ergo ayaa sheegay in ardayda kaalimaha hore galay ay wasaaradda waxbarashada u qorshaysay in lacag la'aan looga dhigo waxbarashada dugsiga sare maadaama ay horay waalidiintooda u bixin jireen lacagta waxbarashada taasina ay arday badan u noqon karto dhiirigelin wanaagsan waxa uu ka hadlay sababta ka dambaysa in gabdhuhu ay ku bataan kaalimaha hore ee imtixaanka dugsiga dhexe kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaadii ay u galaan waxaa horseeday baan isleeyahay inay heleen macalimiin gabdho ah oo wasaaradda waxbarashada ay shaqaalaysiisay igraan cabdicasiis cumar oo aan weydiiyey waxa ay doonayso inay mustaqbalka noqoto ayaa reediyo ergo u sheegtay in ay ku fiican tahay maadooyinka sayniska mustaqbalkana ay doonayso inay barato caafimaadka caafimaadkaan jeclaynaa bas waxaan ku doortay horta maadaama dalkanagana uu dal oo hadda caafimaadka iyo waxaas iska hooseeyo haddana maadada sayniska aada u jeclahay cabdirasaaq ibraahim maxamed maamulaha iskuulka hoose dhexe ee gogol ee degmada garbaxaare ayaa redio ergo u sheegay in iskuulkooda ay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ay u fadhiisteen afartan iyo saddex arday oo koob iyo labaatan ay gabdha yihiin waxauna sheegay in iskuulkooda uu galay kaalinta koowaad ee imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe cabdirasaaq ayaa sheegay in ikraan cabdicasiis cumar oo ah gabadha kaalinta ka gashay imtixaanka ay waxbarashada ka bilowday iskuulka gogol ayna ahayd gabadh fasalka ay dhigato mar walba kaalinta koowaad iyo labaad ka geli jirtay imtixaanka oo ay aada ugu fiicnayd waxbarashada waxyaalaha ardayda ay kagala duwanayd waxaa ka mid a inta badan ardayda macalimiinta su-aalay ahayd oo su-aalaha weydiiyo macalinku kama bixi jirin inta badan ilaa cashirka uu fahansiiyo oo su-aalihii warkaas iyada mugdiga uga jira ilaa loo cad qof waxay ahayd marka si fiican ka qayb qaadatada cashirka ku fiican waxay ku fiicnayd sidoo kaleeto accesska ama homework oo kale ama shaqo guriga waxaa la dhahaa markii loo diro oo kaleeto way ku fiicnayd gabar hal abuurlana way ahayd oo iskuulka wax kusoo kordhisay waa tahay dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka gobaadna waad dhegaysanaysaan guud ahaana barnaamijkii gobaad ee maanta waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii